إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismillaahi araxmaan araxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada meel walbo aad joogtaan warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee furqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad gudaawan ka jeediyey kulan wada tasha oo dhex maray maktabka wilaayaadka iyo hoggaanka sare ee xarakada faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar culus oo shalay ka dhacay gobolka bakool iyadoo weerar kale oo ka dhana dowladda federaalk uu ka dhacay hogaamiyaha maamulkala baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in weerar shalay ka dhacay gobolka bokool ay ku dhinteen askar iyo saraakiil uu ku sheegay kuwa qaali ah kanaalka wararka alkataib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaanka cilaali axmed ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa cabasho ka muujiyey maleeshiya taabacsan dowladda federaalka oo ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe koox hubaysan ayaa waxay afduubeen doon laga leeyahay dalka iiraan intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobada ugu door koroonaa ee warkayaga duhur iminkana u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo jimcaha taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinac kalena ku hoostaysan siddeed iyo labaatanka februari sannadda laba kun shan iyo labaatanka intaana gudagelin dhegaystayaal qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan waxaad ku soo dhowaataan goosgoos ku saabsan taxnaan ugu magac darnay xaaladda murugada ee muslimiinta turkistaanta bari kaas oo ah taxnaan idiin soo gudbin doono insha allah markay bilato bisha barakaysan ee ramadaan ee kusoo dhowaada أي جرح في فؤاد المجد غائر أي موج في بحار الذل هادر warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
dhulkan aad hadda ka warramaysaan ee turkistaan bari waxa uu ka mid yahay dalalka islaamka oo uu cadow kala qaybiyey kala jaridda dhulalkan waxay martay maraaxil waxay hore ugu kala qaybiyeen turkistaanta galbeed iyo turkistaanta bari haddana mar kale waxay turkistaantii galbeed ka sii dhigeen dhowr waaxood oo yaryar halka ay turkistaanta barina ay malaaxyada shiinuhu qaateen arrintan oo kale waxay ku sameeyeen soomaaliya iyagoo dhaqangelinaya natiijada shirkii baarliin ee kun siddeed boqol afar iyo siddeetankii dhulkaasi waxaa ka socdo isirsifayn taasna waxaa u dheer waa dal islaam ah wey saan ishaaray waa islaamkooduna waa islaam boqolkiiba boqola waxaa haystaa oo ku dhegganna waa dowlad mulxid ah oo ilxaadkeedu uu aad u cuyood garanayso shuuciyada oon diin iyo alle iyo aan hawlba ku lahayn
wa sababta maxaa keenaya waxay waxay rumaysan yihiin arrimahaas iyaga inay keenayaan oo ay ka hor imanayaan nidaamkan shuuciyadii ay wataan marka diinna meesha lagama ogolo qowmiya in la sheegtana lama ogolo waxaa la yidhaha mulkiya khaas oo iqdaaciya oo maarata qofka anaa waxaan loo beerahan iyo dhulka anaa dhulgoosiga anaa iska noolaanayo dad baa ii shaqaynayana ma ogolo marka nimanku saasay uga daran yihiin
barnaamijkan oo la yidhaahdo xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari waa taxane aan idinkugu talagalnay inaad dhegaysataan bisha ramadaan taxanaha ayaa diiradda saari doona xaaladda ay ku nool yihiin muslimiinta reer turkistaan oo uu shiinuhu gumaysto waa barnaamij aad ka heli doonto xog badan oo kaa daahsoonayd wuxuu soo gelayaa xilliyada kale ah tobanka barqanimo iyo shanta galabnimo tobanka barqanimo iyo shanta galabnimo يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر
amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad gudaweyn ka jeediyey kulan wada tasho oo dhex maray maktabka wilaayaadka iyo hoggaanka sare ee xarakada warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo ambaqaadaya salmaan axmed الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة أميرك حركة الشباب المجاهدين أي كلمة دردارنا كجيدي شركي دوان أصو حرمي مكتب كولايات كي سياسة دا إيه هجان كمجاهدين تا كاسو اللوغة تشنيي آيها دلك يددك الصوماليات kelimadan oo ciwaankeedu yahay allah wuxuu idin farayaa inaad ammaanaadka u celisaan dadka iska leh wuxuu sheekh axmed cumar abu cubayda ku diray dardaaranno muhiim ah oo ku socda guud ahaan ummadda soomaaliyeed indheergaradkeeda iyo wiilasheeda mujaahidiinta ugu horrayntii wuxuu sheekh axmed cumar abu cubayda bogaadiyey guushii weyneed ee ay muslimiinta ghaza ka soo hooyeen dagaalkii ay la galeen yuhuudda iyo maraykanka oo iskaashanaya kaasoo socday shan iyo toban bilood oo xiriir ah waxay shan iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay muujinayeen gobonnimo iyo hal adayg taariikhda ku waari doona iyo sugnaan lagu diraasayn doono madaarista iyo jaamacadaha sabarkooda yaqiintooda iyo iimaankooda ayaa noqday silaaha hor istaagay duulaankii yahuudda iyo maraykanka khaza iyo guud ahaan dhulka filistiin waa dhul islaam ah mana laga yaabo biidnillaah inay ka baxda gacanta muslimiinta inta uu muslima waxda ku nool yahay dunida guudkeeda mujaahidiintuna waxay ballan ku qaadayaan inay dhiig iyo dhaqaale u huri doonaan difaaca dhulka barakaysan ee qudus iyo guud ahaan dhulalka muslimiinta isagoo ka hadlaya xaaladda soomaaliya ayuu sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegay in cidda baylahda ka dhigtay ummadda muslimka ay yihiin maamulada shisheeyaha ku daaban ee ka jira dunida islaamka tusaale ahaanna wuxuu u soo qaatay xasan sheekh maxamuud walaalayaal cidda maanta baylaha nooga dhigtay cadoweyna yuhuudda iyo nasaarada waa maamulada saliibiyiintu ka khutumiyeen dhulalkeenna annaga maanta midkana lagu salladay waad aragtaan nin haamaan ah oo diin dadnimo iyo dhaqanba ka xoobsiibtay danqasho iyo damiirna ka carradan daafica ugu weyn ee riixayana uu yahay marka laga soo tago ashaadaladirnimada hunguri iyo xukun jacayl oo hooyada caanaha iibisa iyo siyaasiga kursiga ku haystaba isku si ula tirsada welihiisa buuxana siiyey gaalada ayaa filla soomaaliya jooga mood iyo moorro wixii uu dalkan lahaa wuu iibsaday hantidii maguurtada ahayd iyo khayraadkii dalka oo dhanna wuu xarashtay ilihii dhaqaale ee dalka wuxuu u gacangeliyey dowladda turkiga iyo maraykanka wuxuu sheekh axmed cumar abu cubayda sheegay in hagardaamooyinka uu geystay xasan sheekh maxamuud aanay noqon doonin kuwa sii socda mujaahidiintana ay allah idinkii ka dulqaadi doonaan ummadda soomaaliyeed dhibaatooyinka uga imaanaya maamulada shisheeyuhu dhisay allah idinkiis waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ugu bishaaraynayaa inay ka bixi doonaan hubanti la'aanta haysata mustaqbalkooda murtad xasan dal xarashana uusan hortaagnaan doonin wakhti badan biidnillaah ayna heli doonaan nidaam islaami ah oo u soo celin doona hantida maguurtada ah ee sharci la'aanta lagu iibiyey iyo dhulka laga bililiqaystay maatada sidoo kalena lala xisaabtami doono cid weliba oo ka qayb qaadatay bililiqada iyo dhulboobka ay geysatay xukuumadda riddada ah waxaana noo diiwaan gashan dhammaan dhulka laga boobay dadka iyo danta guud iyo dhammaan kuwa dalaalka ka ahaa wakhtigooda ayayna sugi doonaan biidnillaah halganka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka wada soomaaliya ayuu sheegay sheekh axmed cumar abu cubayda inuu sii socon doono maadaama uu yahay halgan xalaal ah oo lagu difaacayo sharafka iyo karaamada ummadda soomaaliyeed dhinaca kalena haysta muqawimaadka sii joogtayn kara annagu haddii aan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan joognaa dhulkeenna waxaan ka dhex dagaalamaynaa dadkeenna quudkeenna waxaan kala soo baxnaa dhulkeenna hubkeennuna waa qaniimada aan idinka furannay wax daal ahna ma hayo wakhtina guma socdo waddan shisheeyana ma joogno taakulo dowladu na siiyaan oo innaga laga jaro aan ka baqayno ma jirto allaha fadliga waxay mujaahidiinta soo jebiyeen ciidankiinna u haystay saldhigyo sideetameeye ah hadda oo aad sannado kooban qabsateen labaatan saldhigyo oo koobanna isku koobteen waxaad la kulmi doontaan jabkii hore ka daran waxaan allaah weydiisanayaa inuu ina tuso idinkoo ku baaba'ay xerooyinkiinna insha allahu tacaala wuxuu soo hadal qaaday tallaabada asiisi uu soomaaliya ugu soo dirayo ciidamo ka qayb qaata duulaanka shisheeyaha isagoo sheekhu farriin u diray shacabka masar iyo culimmadooda waxaan halkan farriin uga dirayaa shacabka muslimka ah ee masar culimmadooda aqoon-yahanadooda indheergaradkooda walaalayaal wiilasha aad tacliinta iyo tacabka kula tacaalayseen waa tiiraanyo inuu siisi ka dhigto xaabo uu dabka ku huriyo haddii aad huraysaan oo ay geeri u bareerayaan ma ahin inaad hoos geysaan daaquudka danihiisa gaarkaa fiirsanaya oo ku qamaaraya nolosha wiilashiinna taas cagsigeed waxay ahayd inaad u dirtaan jiidda khaza iyo daanta galbeed si ay yuhuudda ula dagaalamaan halkaasna uga helaan shahaado dhab ah oo uu allah raalli ka yahay waxa ayaan darro ah in siisii qayb ka mida wiilasheenna u diro inay go'doomiyaan reer khaza oo ay yuhuuddu u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa rafax qayb kalena u soo diro soomaaliya si uu ula dagaalamo dadka muslimka ah ee soomaaliyeed mar uu ka hadlayey sheekh abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalbeeleedyada ka socda dalka ayuu sheegay inay horinayso dowladda federaalka isagoo ugu baaqay dadka muslimiinta ah inay ka joogsadaan islaynta dhexdooda ah dhiiggooda iyo maalkoodana u horaan dagaalka jihaadka ah dadka soomaaliyeedow walaalayaal xiisadahan dhexdeenna laga horinayo waa qorshe qadiimi ah oo wax ka badan soddon sano uu nagu tadbiiqinayo cadoweenna miyaanan ka waantoobaynin maanta wiilasha nooga dhintay dagaalbeeleedyada iyo wiilasha nooga shiiday halganka labaatanka sano hortaagan xabashida iyo saliibiyiinta afrikaanta waxaa badan inta aan ku weynay dagaallada sokeeye mana isu dhowa dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal maanta waxaa la joogaa xilligii aad ka toobadkeeni lahaydeen dagaallada sokeeye daadinta dhiigga kufaartana ku masixi lahaydeen dhiiggii aad horey iskaga daadiseen waa inaad cadowgeenna u soo jeesataan intaad isku dhigteen iyo inka badanna aad ku dhigtaan gaalada dhulkiinna qabsatay colaadaha iyo dagaallada isdabajoogga ah ee dalka ragaadiyey waxaan u haynaa xal wax ka dambeeya uusan jirin waa xalka keliya aad ku kala badbaadaysaan waad ku barwaaqoobaysaan xalkaas waa ku dhaqanka shareecada islaamka qabiil kasta waxaa waajib ku ah inay tadbiiqiyaan shareecada islaamka si iyaga u kala badbaadaan dariskoodana u kala nabadgalaan wuxuu dhanka kale sheekh axmed cumar abu cubayda dardaaran iyo farriimo muhiim ah u diray guud ahaan ummadda soomaaliyeed si gaar ah culimmada aqoon-yahanada iyo waxgaradka waxaan halkan baaq uga dirayaa dadka soomaaliyeed meel weliba oo ay joogaan dal iyo dibadba culimmadooda aqoon-yahanadooda waxgaradkooda iyo guud ahaan ummadda oo dhan waxaan leeyahay walaalayaal maanta waad aragtaan shirqoollada loo maleegayo dalkan iyo dadkiisa waxaadna og tihiin in wax badan oo ka mid a mu'aamaraadkaas uu allah ku fashiliyey halganka mujaahidiinta maanta bulshada soomaaliyeed boqolkii toddobaatan iyo shan waa dhallinyaro haddana awooddii iyo daaqadii ku jirtay dhallinyaradeenna kama ayna faa'iidaysan maanta dagaalka saxda ah ee ay ahayd inaan gelinno dhallinyaradeenna waa jihaadkan xaqa ah oo lagula jiro hugunta saliibiyiinta waxaana ku jira sharafkooda adduunyo iyo midkooda aakhiro wiilashiinna u soo dira jihaadka oo ka dhiga wiilal ummadeed ha ka dhigana wiilal qabiil hana ku barbaarinina qurunka qabyaaladda iyo qowmiyadda dhanka kale wuxuu amiirka xarakat al-shabaab almujaahidiin la hadlay maamulada wilaayaadka islaamiga ee ka jira soomaaliya isagoo ku waaniyey inay ku dadaalaan cadaaladda iyo hirgelinta shareecada islaamka waxaan sidoo kale anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya halkaan baaq uga jeedinayaa wulaadda iyo mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah walaalayaal waxaad tihiin dadka ugu horreeya ee ku aadan fakriga wacyigelinta bulshada faridda macruufka iyo reebidda munkarka haddii aan ku guulaysanno hagaajinta akhlaaqda ummadda iyo tarbiyadooda waa hubaal inaan gacanta ku dhigayno furayaasha guusha ku dadaala cadaaladda iyo insaafka bulshada ha idinka aragto inaad u siman tihiin una taagan tihiin u khidmayntooda rag walaalihiinna ah ayaa ku jira dhufaysyo oo dhiig u daadinaya difaaca shareecada islaamka waxaa la idinka doonayaa shareecadaas dhiigga loo daadinayo inaad u tadbiiqisaan sida ay tahay oo aydan cidna ku dulmin qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam yassiruu walaa tucasiruu wa bashiruu walaa tunafiruu ugu dambayntii waxaa kelimadan oo la dhegaysan karo in ka badan soddon daqiiqo uu sheekh axmed cumar abu cubayda ku bogaadiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan gobollada dhexe ee soomaaliya kuwaasoo sannadihii lasoo dhaafay jilbaha dhulka ugu dhuftay xamla dagaaleedkii xasan sheekh iyo maraykanku iska kaashadeen ee la doonayey in lagu burburiyo ku dhaqanka shareecada islaamka ugu dambayntii waxaan halkan dhammaan ugu dirayaa mujaahidiinta ku dagaalamaya jidka allah muraabidiinta difaacaya walaayaadka islaamiga iyo ku dhaqanka shareecada allah waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra jazaa allah idinkuma hoojin malaha wanaagsan ee ay ummaddiinna idinka malaysanayso waad jihaadeen waad sabarteen waadna la sabarteen cadowga allah waadna ka guulaysateen allah ugu mahad celiya guusha uu idin siiyey marxaladda soo socotana isu diyaariya feejignaanta iyo taxadarka ku dadaala macaasidana ka fogaada sababta oo ah waa midda muslimiinta ka hortaagan guusha cududdiinna taqwada allah ku xoojiya guulahana tawaaduc ku qaabila oo allah isu dhuldhiga
dhowaan ayay ahayd markii uu soo gebagaboobay kulan ballaaran oo dhex maray hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maamulada wilaayaadka islaamiga kaasoo laysku dhaafsaday talooyin muhiim ah oo la xidhiidha dardargelinta ku dhaqanka shareecada islaamka iyo dhicisaynta shirqollada shisheegaha ee ka dhanka ummadda muslimka ah waxaana ka qaybgalayaasha kulankaas ay tilmaameen inay rajo weyn ka qabaan in dalka uu galo isbeddel wanaagsan oo iyadana soo aadan
عطرا وريحانا وانظر معالمها والعزم عنوانا
faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar culus oo shalay ka dhacay gobolka bakool iyadoona weerar kale oo ka dhanaaca dowladda federaalk uu ka dhacay tafaasiil dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerar ka miin ah iyo mid dhabagala oo shalay ka dhacay gobolka bakool gaar ahaan duleedka degmada xudur ee wilaayada islaamiga ah ee bakool ee koonfurta soomaaliya dhimashada ciidamada dowladda federaalk ayaa gaartay sideed askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ay ku jiraan saddex sarkaal oo lagu kal magacaabo kow cadoo xaaji oo ahaa taliyo horin laba madsan kuusa oo ahaa taliyo urur saddex sarkaal lagu magacaabo cadow aadan same dhaawaca askartan ayaa gaaray shan iyo toban askari oo ay ku jiraan saraakiil ciidan gubashadana waa gaare cabdibila ah oo saarnaa qori dhashiika ah hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa sheegay in weerar shalay ka dhacay boqol ay uga dhinteen askari iyo saraakiil oo ku sheegay kuwa qaali ahaa faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaara cabdulfataax faarax diiriye hogaamiyaha maamulka la baxay koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftagareen ayaa maanta ka hadlay askartii iyo saraakiishii looga dilay duleedka degmada xudur ee gobolka bakool laftagareen ayaa qirtay khasaaraha culus ee la gaarsiiyey ciidankiisa wuxuuna sheegay inuu ku waayey saraakiil saraakiil xigeene iyo askar wuxuu kaloo hadalkiisa ku daray xanuunka ay ku reebtay arrintaasi waxaan halkan rabaa inaan oga diro tacsi ciidamada oo maanta ciidan gurmad ahaa oo u socday ciidamada miino loo dhigay la kacday dad qiimo badan oo saraakiil iyo saraakiil xigeenno iyo dableyba ah na ay ku dhinteen kuwo intaasoo kale ahna ay ku dhaawacmeen dhacdadaas oo xanuunka badan ayaa dhacday wax qornaa bay ahayd dadkii dhintay askartii iyo saraakiishii meesha ku dhimatay dalkoodii dadkooday u dhinteen si kastaba weerarkan oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu laayay askar iyo saraakiil wuxuuna ka dhacay duleedka degmada xudur dhimashada ayaa ahay toddoba askari oo laba saraakiil yihiin halka dhaawacuna uu ahaa afar iyo toban oo ay saraakiil ku jiraan iyadoo sidoo kale weerarkan uu sababay gubashada gaari cabdibilaah oo uu qari dhashiikaa saarnaa waxayna askartii ka badbaaday weerarka goobta uga carareen gaarigii gubtay kanaalka wararka alkataayib ayaa soo saaray muuqaal ku saabsan weerar cagmarin ah oo ka dhacay deegaanka celaali axmed ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe warbixintan waxaa inooga diyaariyey oo filimka soo daawaday farxaan cali cabdulaahi mu'asasada garabka warbaahineed ee alkataa'ib ayaa baahisay weerarkii cagmarinta ahaa ee cutubyo ka mida militariga mujaahidiinta ku qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugnaa deegaanka ceel cali axmed ee gobolka shabeellada dhexe weerarka ayaa bilaabanaya xilli aruurnimo ah waxaana filimku soo bandhigayaa ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo mar qura rasaasta hubinaya askarta dowladda federaalk oo ku sugnaa xero ay ku lahaayeen deegaankaasi waxaa sidoo kale kaamirada alkataa'ib ku dulgeynaysaa qaar ka mida askarta mujaahidiinta oo dhaawactiraya ciidamada dowladda federaalk oo nafta gabaabsi ku sii ah intaa waxaa xiga meydadka askar tiro badan oo bilqanxerada gudaheeda iyo askar firxad ah oo toogashadooda ay u kala baratamayaan militariga mujaahidiinta al-shabaab xerada ayaa guud ahaan gacan ku haynteeda la wareegaya ciidamada shabaabulmujaahidiin oo weerarka soo qaaday gabagabada filimka ayaa soo bandhigaya gaari nooca ay soomaalidu u taqaano cabdibilaha oo ku rakibeen qori dhashiiko ah islamarkaana ka dulbabanaya raayada tawxiidka iyo saanad ciidan oo aad u tiro badan oo laga furtay askarta dowladda federaalka ونضرب بالسيف فوق الرقاب ونضرب بالسيف فوق الرقاب إذا كنت ترجو جنان الخلود فساح القتال تنادي الشباب فشمره خيا ولا تستكن وقم للجهاد وحوض الصعاب إذا كنت ترجو جنان الخلود فساح القتال تنادي الشباب فشمره خيا ولا تستكن وقم للجهاد وحوض الصعاب وقم للجهاد وحوض الصعاب toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa silsilado weeraro ah oo lagu beegsaday ciidamada dowladda federaalka ka dhaceen deegaanada alkawsar califool dheere daarunicma iyo caddaan lixi oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe kuwaasoo lagu geystay khasaare ba'an halka looga furtay hub iyo agabyo militari oo badan sarkaal ka tirsan dowladda federaalk ayaa cabasho ka muujiyey maleeshiya taabacsan dowladda federaalk oo ku sugan qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe waa kan maxamed qaasim oo faahfaahinta warkaan inoo ambaqaadaya mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalk oo lagu magacaabo ciidiid maxamed cabdulle ayaa aada uga calaacalay maleeshiyaad ku sugan gobolka shabeellaha dhexe oo taabacsan dowladda federaalka sargaalkan oo ah hogaamiyaasha mid ka mid ah maleeshiyaad ku sugan gobolkaasi ayaa sheegay inay xaaladu ku xun tahay garab weydiista maleeshiya uu khudbeynayay oo ay cagajiid ka aragtay dowladda federaalku iyo inaysan dagaalku heelanayn isagoo quus ka muujiyey rajada uu ka qabo dhankooda ayuu ka dalbaday inay u caddeeyaan mowqifkooda ku aadan dagaalka waxaa laydinka rabaa wixii reer banu israa'iilnaba muuse yidhihiinoo kale inaan la tiraahiinno haddana u caddaysiinno waa baab in beriga meel xunay joogtaa aan nafta iyo maalkaba nin nagamida intaynaanba nimaan gurina xamar ku lahayn annaan seexo kale weligeen anu beermo tabcan waxaa laydinka rabaa inaad walaalo kalea idinka horreeyo oo furunta hadda ku jira xabadduna ku socotaa cadowgana hor rog hadday soo jeestaan oo mahaan imaadiinna waa laysdabakaca maayo mahan la wada rogi maayo way idiin baahannahay tolkiinaa idiin baahan ilmihiinnaa idiin baahan dowladduna waa na garab taagantahe tolkaeyow waxaa aada u soo badanaya maalmihii ugu dambeeyey askarta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalk oo ka walaacsan weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka geystaan xeryaha ay ku sugan yihiin askartan iyo saraakiishan walaacooda ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weeraro culus ay ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe halkaas oo ay dhegta dhiigga ugu dareen in badan oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka warkaan dhegeystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga hel furqaan koox hubaysan ayaa waxay afduubteen doon laga leeyahay dalka iiraan warkan waxaa inoo akhrinaya mubaarak cumar maalintii shalay waxaa xeebaha degmada baargal ee gobolka rascasiir oo ka mid ah dhulka uu ka arrimiyo maamulka la magacabaxay puntland ka dhacay afduub loo geystay doonka luumaysi oo laga leeyahay dalka iiraan wararka ka imaanaya degmada baargal ayaa waxa ay sheegayaan in kooxaha afduubatay doonta ay la sii aadeen dhinacaasi badweynta kuwaas oo ay xogogu tilmaamayaan inay doonayaan afduubka maraakiibta shisheeye ilaa iyo hadda macda sababta ay kooxahani ay u afduubteen doonta laga leeyahay dalka iiraan taas oo ka mid ahayd doonyaha buuba iyo khayraadka soomaaliya ilwareedo ayaa sheegay in doonyahan ay afduubteen burcadbadeed kuwaasi oo la sheegay inay hubaysnaayeen xeebaha dalka soomaaliya waxaa ku loolamaya maraakiib iyo doonyo ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaasoo si cad iyo si muuqata u boobaya khayraadka dhex eegaaga badaheenna si kastaba ahaatee waxaa marar badan xeebaha dalka soomaaliya sidan oo kale loogu afduubtay maraakiib iyo doonyo ay leeyihiin dowladaha reer galbeedka kuwaasoo boob-aan ku haya khayraadka ummadda muslimka ee soomaaliyeed iyadoona shalay ay ugu dambeysay magaalada muqdisho lagu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha xabashada etoobiya ee abiy axmed kaas oo doonayay sidii uu u dhaqangelin lahaa heshiiska xaaraanta ee lagu soo karkariyey magaalada ankara ee dalka turkiga warkii dhegeystayaal duhurnimadan idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waynagaynta